bismillaahi raxmaan raxiim warkii oo kooban taliska qaybta labaatiyo toobaad ee gobolka hiiraan oo sheegay intay owsahan guuri doono magaalada beledweyneha shariif xasan oo sii eedelahan ka dhawaayay guda magaalada baydhaba mayku ku duwanyay gobolka bakool gobolada kale ee dalka soomaaliya qarhalan adeegsadayaa gaara ga-aan ah oo muqdisho ku dhihi madaxweyne mustafa oo dirdaaran adag usoondiraya liyobolisa qaramada midooba ku hadalay dadaalada ku socdaan geeska afrika dibadbaxyo xoogan oo ku socdaan dalka gariiga kuuriyada waqooyi oo sanadkan bandhija militariya lankaaran gantaalada eedkan dheerayaayaan dhowr qof oo ka dhimadeen diyaarad rakaab wadiya oo ka burburtay webi ka yaalla koonfurta dalka suudaan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
antaasay dhugunsiyaal mayb ahayna qodobada wararkii oo kooban haatan ha ka dhawaada warkii ofidsan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo geega kooy magaalada baydhabo iyo garoonka magaalada baydhabo siyada lahanka dhawaaye mukhtaar sheekh aadan dalmar ah yaa faahfaahinta warkuniinhaya garoonka diyaaradaha shaati gaduuda maybahay go-eedan uncamiran mayba roogay xildhibaano wasiire odayaal dhaqameed i saraakiil ku tirsan ciidamada shalgadiisan ee roogaan beledkun baydhabo maybana qiib ku haye saraakiilku dareerkii ciidanka amisom saktarka saddexaad ee etoobiyaanka kulijo maybaan kooyana sidii haandhaw ay lahaayeen madaweynaaga koonfur orsey shariif xasan ow sheegeedan oryahanka nagadi beledkun baydhabo intii aan kooyna diyaaradii wadi madawiinaga koonfur galbeed maybaa dadka kamada daaraayana fiirsadowka ciyaaro hido i dhaqanka hanasoyo habandhikayan barbaar iniska jaraan kuri iyo weliba geba oo dadkana dadaayaayan waktidana unkuweeran ko-eedan gaabana dharar iyo weliba dhareer dhugun lahayna abaara duhurkii markiiya ka-eedanta waana ku dhimanta walyar oo goobtoole eh yaha degdi diyaaradii wadii shariif xasanow sheegeedan iyo wafdigii isula dareeya oo ku qiib galayna shirkii golo wada taladowka maamul goboleedyada maalintii shalay hayti ha ka afmeerami maalintii shalay hayti ha ka dhammaadi beledka kismaayo ee maamulka ku-beelgaarka jubbaland kooko yaan galan dhaaday madawiinaga isu osalaan kuwada tafi dadkii meeli surunaaye oo in iska jaraan mas-uuliyiin iyo shacabba garoonkana buuyeen hadhawaayow islaamo kureedda maybaa warbaahinta un ku warramay madawiinaha koonfur galbeed shariif xasanow sheegeedan shirkii ha ka dhammaaday kismaaye maamul goboleedyana xiriirkan ka gooyeen dowladda federaalka soomaaliya
bismillahi alxamdulilah gudoomiyaha baarlamaanka diinada nidaamada odayaasha qaranka maaldiinka dhalinyarada saraakiisha ururka haweenka ee dhammaan dadweynaha dowladda shaaguud saduuiyinta sharafta leh hijyada ciidamada hogeen asalaamu calaykum siimaha nagaan mahadilahay iskuleedkii sharafta leh iskuleedkooykan walaalnimada leh dowladda maqnaynay safar kismaayee haddii xaaladda dalkiigu loo aragay iskaashiga isla ay lanwalba dareesheega kooya maamulada lanba nusu dhimaw yahay kulli aragi sii lan shaaldabanaado haddaan is waragnay waynu ku badi waaye mikeygiisa shalay arkeen anan hasaarna nago eeda ku taxdiraana dowladnimada iyo soomaalinimada iyo warwalka iyo midnimada aynu ku taxdiraana mikeygaasala hasaari runtii eedadanka mahadnaga reer jubbaland siyo waaye oo diiranaysay oo sharafta badanaysay haddii la shiray xaalado mad-eedna qiyaasi amni darrada dalka ku jarta iyo dhibaatooyinka yaalaan dowladda federaalka weliba dowladdii oo dalka dhan waayo midnimada hayta way ku sugaanaya martubna shabaabka xooga la dagaalanta ciidamo sheenta kufurta haddii yeedana weelo waaytana ciidamada unay haysan iyo shacabka gacanteeda lamadi kukuwaayn arrimo laha ku hadalaa ee kuwiina yeeda hayti inayanay wadhununay ciidankii un abaabuladoonaya ee gulshaqeeyana ciidan kalena yeesheenaan daasdaatiya markabnagati weli kale ee daraashaday galay dowladda federaalka ini federaalisamkiiyo dhab ku hayn marka reer koonfur galbeed weli afdheer iyo u sheegay federaalisamka wiilisha koonfur galbeed siyaasiyiinta dhaqan tartameyda weydiiyaan iyo u ku aragayaan maslaxadda dalka iyo maslaxadda tigir marka federaalisamkii lahkahelii nairobi lama kun iyo afartii laabukheli welina muuqatee dalbadan iyo jabadaabi marka federaalisamka reer koonfur galbeed weliba lahaa federaalisamka difaacada muddo dheera weydiyaas haddii ilaa waktigii federaalisamkii laha weydiyaay haddina idinsu kubahda fikiruhay weliba lahaa reer koonfur galbeedo unin difaacdeen difaacda federaalisamka federaalisamku way la qadaa inay laandoomada hab isunay maafaa laga shaqeeyo la fikiruhay saas dartee weliba lahaa oo kala nagay federalismka difaacda wadankan federaala qaadadii soomaaliya federaal hakeliidii ini federaalka laga shaqeeyo badan ini federaalka lagu kariyo badan markasaas dartee kenyada ambaasantii weliba rajeene inaysan taageertan war alla wadaata mayba sheego mudana madawiynaaga geeka meherka gelbiina baabuur maybana hayay kohaan lugaay ilaa ii madaxtooyada iyo ohor reed dhinyaalka ku dareereen bulsho iyo weliba mas-uuliyiin shalgadiisan oo ka abtirsadaayan koonfur orso iyo oo dadkana madawiynaayanka gelbiyaayeen goba i geeraar iyo ku tusaayaan sidiyo mar walbaba inkaheelayin taageerada madawiinaga koonfur orso shariif xasan oo sheegeedan isbeddel dhiniga ammaanka yal ku dareemahayaa magaalada xudur ee gobolka bakoola maxamed nuur ibraahim iyo faahfaahinta warkuma xudur ha ku dire magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo weliba yokumada taa magaalooyinka eedkan ka wanaagsan dhinaga iyo amniga markii liinfiri guud ahaan gobolada soomaaliya magaalada iyo weliba injarne waldhabaatee oo hata koor ku dhii sida bulshada reer xudur aan waraysiyan kalwaaldhadi meyle dadka qaar oo ku maqan magaalada niyong aaminsanyihin intii ataa magaalo amni anhayna balse wayba markhaata bulshada reer xudur iyo kunagadeena magaalada xudur intii ataatoo amni jeelka faano koraa waanohaana kumade bulshada reer xudur oo inku warbi magaalada xudur intii injarna waldhabaatooyin ee oo bulshada reer xudur haysata markii liinfiri dhinaga amniga maasha allah waa magaalo oomay istraatiiji ah ee gobolka bokool oo xaduud la etoobiya ee badanaa maasha allah amnigeed ciidan sugunyi wadooyinka madilaha galaaw maybaan argahaya si oo ciidan dadka ka sugan nabadsuguda ururka dhalinyarada oo nabadu suwaaw oo dadka galaa bulshooyinka galaa soonaata safareed ambaare amnigi ciidan sugunyi may baaro kore amnigi waa iska laay koro degmada xudur boqolkiiba boqol amnigi waa iska laay koro lahaa wadooyina ciidan sugunyi gudaajina ciidan sugunyi maargaas boqol oo dhabsheena oo amniga dhabka ah oo la argaano malee ciidan fayli amnigi boqolkiiba boqol wali intaa dadad iyo roge lama dedintad iyo gaha ee ilaa iyo todoba tuuridad iyo inta roog wali waa aragdeeda magaaladan culays kiisha kuwiina saaran dadyo badana ka nool wali aragdaya dowladda koonfur galbeedku osaday iyo tan federaalkaba in oo aragdaya degmooyinkii hata ku hor diblan ku bay dad soo diblankanaga ee dowlad goboleedka tan federaalkaba ku osaday intaas dademeylanka sun saa sheegahaysa jalaana hadda ka hor wal amni daree qobsaday ilaa iyo hadda ka hor wal amni dore ee dhahootooyin aragdaya hare dhahoota badan haya jara aragdaya barakacayaal badana rooga wal amni wama hadda ka hor ku dhiimale amniga wala ilaaliyay booliiska ururka dhalinyarada haweenka aragdayada milatariga iyo ciidamada aragdayada maamul goboleedka koonfur galbeed yaa ilaaliye walibaase oo wadaoo wadajir ee waalanku tahadiri amniga amniga eed iyadan sugniyo gobol lamada malarga alxamdulilah bulshada reer xudur iyo mayba iskumidyo ka-iina ku qiibqaadowka amniga iyo saasoo kale ku qiibqaadowka walkasta oo sheena fadi intii wal amni dareeyo abuuraan bulshada reer xudur iyo may horiliinku baraday intii yoo banabtashor aan diyaarsanyiina sidai in ilaalsada lahaayeen nabadgelada iyo ka noolin maybana kula shaqeeyaana guud ahaan amniga ururada dhalinyarada maamulka malaaqiyada waybana ka dadaalahayana sidii markaasay magaaladii oon haada fadito amni e maxamed nur ibraahim radio warson magaalada xudur taliska qaybta labaatiyo todobaad ee gobolka hiiraan ayaa mayba uuse sheegay intii hanguuro doonaan gudaha magaalada beledweyneha bashiir cabdulaahi ismaan wariyaha idaacadda warsan ku warmaa beledweyne ayaa warkuma hiiraan ha ku dire saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa kormeer waxay ku tageen xarunta lamagala ee magaalada beledweyne oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa militariga dowladda soomaaliya kormeerka kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya maxamed maxamuud macalin koronto waxaana uu sheegay sababtoo ah meesha aad degan tihiin maanta taariikh bay leedahay waxay taariikh u leedahay dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya taariikh u leedahay waxay u leedahay dalka soomaaliya oo dil ah taariikh u leedahay ciidanka dhexdiisa xerada magac ay ka leedahay lama galaayo waa taariikh weyn marka waxaan ku faraxsanahay dhismaheedaysaa maalinta in guudanaysa socod karaan iyo midda in baa lagu daray maantana guulyo iyo shaqada ka socota arkaysaana loogu guudan waa farxad ah saakiinta meesha joogta taliyayaashooda guddooyinka ay isugu duuban yihiin ama xataa ay jeebkooda inta lacag u bixiyeen ay dhisayaan xeran oo wax weyn ayaa haddana mataqaanaa dhiiggaaga dhaqaalaha u ordan xeradii aad dhistaan oo taarada taarada ay leexisaa waa muhiim waana midda keliya u nimaana maanta inaan awaano oo ku faraxsana ilaa dowladda aad siisay mushaarkiina dhiiggiina aad ku keenteen inaad ku dhistaan waa farxad ay gelinaysaa taasa xeebta xaggiida taasa xoog dalkana weliba waxaan farriin ku wadaa anaga oo go-aan تجاهد العيد وحشوف الآية لغش لغش ما عين قرش قول لكن وما كان هو طريقه بمن قرأيه ويجب الجسي وإجراءات الحقيقة يقوليشته يساقش الخشيسان وش يبدو لك على النور قيادة الثلاثة عن جراد وبريد عن قبل وعن نصر عبد عيشا الوحيد المنطقة الأماركية ميتا بركة نصر عبد عيسى نصر عبد أيوه أنا عيسى كاستينيسا iyo qalab haystaan iyo dukiinta barka meesha lagu qaban karo haddii aan lahayn inaan dhismada diyaarsano iyo naqshadeeda u gudba tareexo baana meesha dugsiga tabar u baahan xeeladan labada gudba gudiyiin tabarkooda hadda lagu qaban karaa aan u calaamadeyno siday ku bixi lahayn qarashkeeda jenerate biya waxay u taallaa madaxa tabarka dhismada u taallaa waxaa u taallaa kalwadaan gaayidka oo xisaabanaya gaayidki dadka ciidanka oo barka noolkaa noo jooga tarbiidka leeyihiin iyo waxyaaba maqan sida waa noo socdaa maanta inta waxay la shaqayn doonaan laamaha oo bulshada waxay la shaqayn doonaan sidoo kale waxa uu sheegay in xarunta taliska ciidamada qaybta toddobiyo labaatanaad ay noqon doonto magaalada beledweyne waa meesha keliya haddaan ku faraxsanahay imaashadeeda hadda meeshaan qaybta waa ballaarhan tahay bulshooyin kala jira ilaa cadaan jira qaaraa baca jiro qaaraa jool degan qaaraa bulubad degan maga macnaha taliskeen ugu weyn intuu noqon doonaa dambe oga dambe waxaan usoo jeedaa dhismaha diglan adigaa noo sugay marka insha allah halkaan ku wada guurayna waajibaadkii aan wadno saakiishu qoysaa u sugi doonaa qaraha lan adeegsaday ee gaara ga-aan ayaa muqdisho ku dhihi sida warsangi oo xaqiijiyeen qaar ku mid ee shacabku sugan xaafada siinaa ee magaalada muqdisho qaraha ayaa gaara ga-aan lan adeegsadayaa meelasahi ku dhihi kaasi oo jeysay khasaare dhimashadii dhaawan iskajara qarahan ayaa la sheegay intii miinada noo dhulka la kaduugaawayaa hayti waana laka hoos gariya gaara ga-aan ku gadaalna la dhikiya gooba iyo ku sugnaayeen ciidamada ku tirsan ahaan canshuurta qaadeen ee dowladda soomaaliya qaraha ayaa mayba ku dhihey qaybta qudaarta suuqa siinaay maybana ka dhaawacmay saddex askari oo ku tirsanaayeen ciidanka malishiibiyada ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya iyo mayba iyo hadirina goobta qaraha uuse ku dhihi maybana meelasiyo ku sameeyna howlgala madaxweyne mustaf yaa dardaaran adaga anjeedi liyobolisa madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa ku dalbadiyey ciidankii liyobolis dhowr jeer laka eeday intiyo jaysidan tacdiya shal duwan ee intiyon ilaaliyaan xuquuqda aadanaha mayba uusan ka baaqay ciidamada intiyo isku ilaaliyaan tallaabo kasta oo xadguduba aan horseeda korta shacabka waanayo ka dadaalaan canshaha ay weliba dhaqanka fayla markiya howliyo gudaayaan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamuud umar iyo mayba uuse tilmaamay intii maamuljeeya qofkii xadguduba sameeyay intii laku qaadan doono tallaabo waafaqsan sharciga qaramada midoobey ayaa ku hadalay dadaalada ku socdaan geeska afrika qaramada midoobey ayaa mayba hadhawaaytay dadaalada ku socdaan geeska afrika ee lakafadahay intii laka afjaray xiisada siyaasadeeda ee kula dhexayta dowladaha geeska afrika warha kubahi xogeyaha guud ee qaramada midoobiya mayba laha ka dhawaayay kulanka laka qobadi litii setembar dalka jabuuti kaasi oo sheeni inti la saxiiya heliisa wada shaqeyn oo dhexeeya eritrea ethoobiya iyo soomaali afhayeen hadal ee qaramada midoobiya mayba sheegay inti heliiskaas iyo deeran afarta wasiir iyo ka-eedanta dib hangnagowka nabadda iyo xasiloonida gobolka tusaalada fayle iyo weliba bulshada geeska iyo weliba taanka ku baxsana xogayaha guud iyo amayba uusa saad oo kala ka nagaya diyaarinta qaramada midoobay siiya markaasay taageeraan wadamada gobolka geeska afrika silin xooji guulogeenka damboy ee la deeriyey eri afhayeenka dowlado geeska afrika iyo maybaa wadahadalada ka eedanga heliiskase iyo lawada deerana dowlada jabuuti iyo welib eritreya meelisin warkaasasiinku kooyaha indhugun sidii almayb waa idaacadda warsan ee magaalada baydhaba dibadbaxyo xoogan oo ku socda dalka gariiga booliiska dalka gariiga ayaa sunta dadka ilanta kusheenasan adeegsaday dibadbaxyaala ciidan dherfan aana si oo jasiiradda makedoniya ogolaada ilanti labata maga cusub oo jamhuuriyadda waqooyiga makedoniya ee dhalinyaraha hiran maskalaatiga iyo sunta reebasa iyo mayba shiido iyo kutuurana booliiska magaalada thesalonoki nilasay oo geeka galanka damba lafadaha intee ra-iisul wasaaraha alex use ku ku hadala qorshaha ka-eedan dhaqaalaha shacabka reer makedoniya iyo mayba dhammaadka belan yoon odayay doonana beddelka magaca daljo kumanaan dibadbaxyaal iyo mayba laha ku warmahaya intii oo ku qeyb qaadaan dibadbaxyaal la kudhikahay waddooyinka magaalada thesalonoki kaana si oo intiyo badan iyo kor aan loola hayaan calanka gariiga muuqaaladii sawiradii habandhigkahan warbaahinta gariiga iyo muujihayaan intii weli iyo socdaan banaanbaxyada kuuriyada waqooyiya sanadkan bandhija militari lanka aragna gintaalada ridada dheerayayaan kuuriyadiya markii inka horraytay muddo sanade iyo hanbandhigna gintaalada ridada dheer aana si iniska shalgooyaan qaarado xilaa dalkaasi dhowaan laku xusi toddobaatan sano guuridii hakureegata markii la aasaasay dalkaas saas oo kale mi-idantii hogaamiye kim hogaamiye kim jing on uusa hadal ku jeedi xafladaasi bandhiga laka bandhigka keedka hubka ee dalkaasi munaasabadaasi astaan nagadaas qowada militariga ee dalkaasi gaar ahaana hubye iyo weliba saanadii militariga sidaasi oo kale ballanqaadkii hay intii uusa baabiya hubkii nucliyarka heeldheerayaasha arrimaha militariga qaaryo iyo mayba saadaaliyahana intii hogaamiyaha dalkaasi uusa dabacsanaa muuji doono ku gadaal markiya kala hor la kulamiyo madaxweynaha maraykanka donald trump dhowr qofood yaa ka dhamadan diyaarad rikaab wedi oo ka burburtay waba ka yaala koonfurta dalka suudaan inkayalaan lii qofood iyo la ku warama intii ka dhamaday ku gadaal markii diyaarada yar oo dad rakaab wadiya ku kati garoonka caalamiga ee jubba waana kasii jeediy magaalada yarol ee ka burburtay sida goobjoogyaalka ku warmahayaan mayba weli biyo dhati oo laha ku daabulahaya miidada mayba biyo dhati oo laha ku daabulahaya miidada diyaaradda oo ka dhiidiy webiga dhatisa sida wakaalada wararka reuters sheegaya goobjooga ku mida dadkii meelo ka dhawaaye hata mayba horte yaala ilaa limiid oo laha kubii biyo dhatiyo wararka kalahabahayna mayba sheegahayna inti khasaaraha dhimashada iyo deertii tum iyo todoba qofooda saraakiil iyo mayba sheegana inti baaritaaniyii wadaan sababta dhaliidi burburka diyaaradda ehediye iyo ka burburtii qeybo ku mid a dalka suudaan yalan ogayna ilaa hadda maybana laan saarne faahfaahino dhammaystiran oo burburka diyaaradda ka saabsan maybaa diyaaradda la sheegay intii yahaytii diyaarad leh tumiyi sagaal korsa waana kukoyti magaalada jubba maybana kasii jeeday magaalada yarola warkii dhugun sidii alhamingnama idaacadda warsan kula socoteen antaninka dhonye tan intii warkan kulamid ee markalaha diban kulamaana mayba siin ku tabaanaya sidaasi iyo nabadgelyo